ciidamada dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho ka wada howlgal xasilina oo hubka dhigis ayaa dhinaca kale ku guulaysanla inay joojiyaan weerarada iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho ee ururka al-shabaab uu geysanayo tobankii cisho ee lasoo dhaafay saddex qaraxoof magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay ku dhowaad konton qof oo rayadu badan tan iyo markii ay dowladda madaxweyne farmaajo ay timid waxaa la sheegay in ku dhow ilaa afartan qarax inay dhaceen haddaba dowladdu maxay ugu guulaysan laadahay joojinta qaraxyada iyo weliba weerarada kale ee magaalada ka dhaca qodobkaasi iyo qorshaha xasilinta muqdisho ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda oo khadka taleefanka ay uga qaybgalayaan toddobaadkan injineer cabdiraxmaan yariiso wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho ku sugan ismaaciil cismaan ku-xigeenkii hore ee agaasima hay-adda nabad sugidda oo gobolka ohaayo dalkan maraykanka ku sugan iyo brofesor maxamed xasan oo muqdisho jooga kana mid a macallimiinta jaamacadaha magaalada muqdisho saddexdiinaba ugu horreyn waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a waa tahay ugu horreyn waxaan doonayaa bal inaan wasiirka weydiiyo wasiir magaalada muqdisho tobankii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa ka dhacay ilaa saddex qarax tiro dad gaaraysa ilaa konton qofna way ku dhinteen oo rayidu badan qaraxyadan waxay imanayaan iyadoo magaaladii ay dowladdu leedahay waxaan ka wadnaa barnaamij xasilin oo hubka dhigisa marka dadka na dhegeysanaya ayaan doonaynaa bal inaan u sharaxno magaaladii in dowladdu ay tiraado xasilin baan ka wadnaa hubkii baan ku dhigaynaa haddana ay qaraxyadii sii socdaan oo dad rayida ay ku dhintaan taasa waxaa laleeyahay isma qaban karto bal marka hore waxaan doonaya inaad noo sheegto magaaladan ciidan ayaa xasilin ka wadaad leedihiin maxay macna ku fadhidaa xasilintan la wada haddii dadkii rayidku ay dhimanayaan oo qaraxyadii ay sii socdaan bismillahi raxmaan raxiim cabdilcasiis aada u mahadsan tahay sidoo kale ismaaciil iyo brofesorka aada baan u salaamayaa mar walbo marka laga hadlayo amniga iyo nabadeynta muqdisho waxay u baahan tahay horta in muxuu ahaa historyga ama taariikhda la fiiriyo iyo dalkan meesha uu ka yimid iyo meesha uu socdo iyo xaaladda u marayo dowladdan dowlad cusub waa ay amniga mudnaan gaara siisay waxaa la isku dayay in ciidamo kun iyo shan boqol ah oo isku dhaf ah hal hogaan leh muqdisho amnigeeda ay sugaan runtii markaa fiiriso marka bishii barakeysan ee ramadaan oon ku jirno maanta sideed iyo labaatan tahay waa dareemi kartaayo dadaalka dowladda ay bixisay iyo juhdiga iyo sida mxua dhib fara badan oo shacabka gaari lahaa looga hortegay haddana isbuucan keliya in saddex qarax u dhaco oo runtii intaasoo qof ay ku dhintaan oo meelo ay bartilmaameysadaan runtii waad waa wax runtii murugadeedii leh muxuu ahaa dadkaana raba inay qarax iyo iyaga dhintaan mar walba waa adakay si looga hortegi laha lakin waxaan aaminsannahay dowlad ahaan in wax badan la qabtay in dadaaladan oo weliba lagu daray muxuu ahaa ficil cashar laga bartay dowladihii hore iyo sidii mxuaha bishii ramadaan wax u dhici jireen waxaan isleenahay markaan ciidamada aada bay ugu ammaanan yihiin walow muxua qaraxdaas ay dhaceenna waa runtii wax muxua kooxaha argixisada ay mar walbaba isku dayayaan inay caalamka tusaan inay wax u samayn karaan laakiin markaad runtii fiirisid marxaladda meesha siday ahaan jirtay siday hadda tahay waxaan isleenahay dadaal badan baa socda shacabkii iyo dowladda iskaashadanayana waxaan isleenahay inta dhiman waxay noqon doontaa mid si wada jir ah looga wada howlgalo laakiin ma isleedahay wasiir dowladda way ku adag tahay inay sheegto khaladka jira oo ay qirato in khaladaad dhinacii hay-adihii amniga ay ka jiraan mar haddii aan la joojin karaynba qaraxyadii oo dhimashadii in ay jirto adiguna ad ogtay in dhimashadu ay jirto oo rayidkuna ay dhammaanayaan runtii cabdicasiis adigana waad og tahay inta ciidamada siday u dadaalaan dhibaatada iyo duruufaha ku shaqeynayaan waad og tahay ramadaanka ramadaanka ka horreeyay wixii dhici jiray waad og tahay muxuu aha goobaha ay qaraxyada ka sameynayaan hadda iyo goobahay ka sameyn jireen waad og tahay horumarka ballaaran oo mxuaha ciidamada iyo dib u habeynta wax walba socdo hal maalin wax kuma dhalanayaan kumana imaanayaan annaga dowladda oo soomaaliya oo soo kabanayso oo runtii caqabado amni iyo mid dhaqaalaba haysta haddana ay dowladihii isku bedelayaan afar sano weliba wasiiradu aysan muddo laba sano ay gaaraynin waxaasoo dhan waa wax runtii muxuu ahaa u baahan in si loo fahmo oo ah dagaal baa socda dagaalkan haddii hadda dowlad rasmi ahoo soomaaliyeed oo muddo toban sana a joogi lahayd waa dareemi lahayd oo wixii waxay sii noqon lahayn wax hows siday usii socda laakiin marxaladda aan ku jirno lagama boodi karo iyo xaaladda siday tahay markii loo fiiriyana waxaan isleeyahay aniga dadaal badan baa socda xukuumadii naga horreeya inay soo qabteen haddana xukuumaddan hadda jirtana ay sii dardargelinayso waa tahay waxaan soo gelinaya ismaaciil cismaan ismaaciil hay-addan sirdoonka ee nabad sugiddaa taliya ku-xigeenka ahayd maxay kula tahay adigu inkastoo iminka ohaayo joogto ood waddan ka soo maqan tahay laakiin haddana marka la eego dhinaca amniga iyo hay-adaha amnigu siday u shaqeeyaan waad ka soo dhex shaqaysay maxaa khaldan bay kula tahay dowladdan cusub iminka afar bilood bay jirtaa ilaa ku dhowaad afartan qarax baa dhacay dadka ugu badan ee khasaaruhu soo gaarayna waa rayid adigu shaksiyan iminka inkastoona dowladdii ku jirin oo aad laakiin soo martay maxaa khaldan cabdilcaziiz horta waa ku salaamaya adiga iyo wasiirka wasiir injineer yunisow iyo profesor maxamed saddexdiina waa salaamantihiin salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu calaykum salaam cabdilcaziiz horta uma dhigi lahayn maxaa qaldan sideedaba marka aad dagaal kula jirtid kooxaha xag jir ah oo raba inay dhintaan waxaan ku yidhahdaa si walba oo dadaal walba aad samayso haddii ay hadaf leeyihiin hadafkooda waxaad leedahay adigu inaad ka hortagtid laakiin waxaan u badanay ka dabatag waxaan kuu sheegayaa saddex waxyaabood ayaan maaragtay sagaalkii bilood aan tali ku-hogeenka meesha ka ahaa markaan imid aniga iyo jenaraal gafow waxaan samaysanay istraatiijiya saddex ka kooban mid maaragtay istraatiijiya oo ah maaragtay sowraanka iyo sidii lagu heli lahaa maaragtay intelligency mid ah operation si loo fulin lahaa iyo mid lagu turxaan bixinaayo wixii la helay oo lagu kala saaraayo maxaan ku ihahdaa informationada aan ka helno iyaga dhexdooda shabaabka dhexdooda yahay iyo kuwa aan ka helno maaragtay dadka qarsoon ee hay-adda u shaqeeya marka haddii taas xoogga la saaro waxaa la yareyn karaa waxyaabo badan oo maaragtay qaraxyo badan aa la qaban karaa dad badan oo dadkii maleegayay ama magaalada kudhex jira dadka kudhex jiro aa la ogaan karaa waxaan marka anigan ma dhihi lahayn waxbaa qaldan laha waxaan ku talin lahaa in la badiyo xooraanka la badiyo in hay-adda nabad sugidda shaqadeeda maaha ka dabatag wax dhacay inay ka dabatagto maaha shaqadeeda waa ka hortag inay ka hortagaan oo aysan waxba dhicin waa shaqada hay-adda nabad sugidda marka tal ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa in xuuraanka la badiyo xuuraankaas la helo maaragtay kabacdi reshinka la qaadaayo uu kaas ku baysgarisnaado laakiin in ciidan isdaba dudo oo marba meel ay istaago oo dadka ay baaraan wax macno badan oo ay sameynaysa male inkastoo loo baahan yahay haddana haddaanan intelligence ama xuuraan uusan jirin raggan sida looga adkaadaa way way way way adkaan doontaa marka adigu ismaaciil waxaad ku doodaysay in markii aad sirdoonka idinku ahaydeen adigiyo gaafow xooraantiinu ay badnayd aad leedaho iminka ma jirta taas ma sidaasaa hadalkaagu dhacaya wallahi hadda kule ad waxa jira anigu kuma dhihi hadda kuma dhihi karo waxaas ma jiraan waan hubaa inay wax jiraan laakiin annaga waxaan xoog ka saarnay inaan xogta annagaan helno oo subax walba maaragtay sagaalka subaxnimo waxaan wada kulmi jirnay sirdoonka amisom annaga sirdoonka maxaan ku ihahdaa dadka kale saaxiibada ah oo jooga muqdisho jooga intaba waa kulmi jirnay marka waxoogahaas isdhaafsan jirnay ayaa noo fududayn jiray inaan ka hortagno qaraxyo badan inaan ka hortagno maxaan ku ihahdaa amaan soo qaqabano dadkii dad waaweyn oo dad maaragtay ragga lasoo qabtay waxaa ku jira nin magaalada muqdisho ka fuliyey afar iyo toban qarax waxaan soo qabanay aan gurigooda cabdilcasiis kusoo qabana haddaad xasuusataan intaanu intaanu bilaaban electionki guri guryo ay kareysteen oo kow iyo toban qofood oo loogu talagalay inay isku qarxiyaan maaragtay doorashooyinka ayaan kusoo intaasna waxaa noo fududaysay xuuraanka sirdoonka ayaan aada u badinay sirdoonka bata waxaa imaanaya ka hortaga ma imaanaya saasaan ka wadaa laakiin qaraxyadu way dhacayeenoo si kastood idinku hawsha aad iminka sheegta waan qabanayna ad ulahayd aada u qabanayseen may celinayn qaraxyada oo mar kasta way dhacayeen oo dad faydana way ku dhammaanayeen marka dabcan lama odhan karo qaraxyo may dhacayn xilliga idinku aad joogteen waan kugu soo noqonaya ismaaciil waxaan soo gelinaya professor maxamed xasan oo ka mid a bulshada rayidka macalimiinta jaamacadaha muqdisho ka mid a professor magaaladaadaa jooga wax badanna waad og tahay sida waxu jiraan ay dowladdu u sheegayso iyo wadciga meesha yaalana dabcan dadku waxay leeyihin isma qaadan karto oo dowladdii waxay leedahay ammaankiibaa priority noo ah number one noo ah oo aan wax kasta gelinayna haddana sidaas ay tahay khasaaro badan baa dhacaya oo amni darradii iyo qarxyadii weeraradii way socdaan maxaa adiga dhinacaaga aada ku qiimeyn karta arrintan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay waa salaamo yahay ismaaciilna isna waa taama yahay labadaba fikir ay wataana runtii waa laba fikir oo aada iyo aad muhiim u ah waxaan ku biiri lahaa aniga horta mostele waxaan raacsanahay ismaaciil baan aada u raacsanahay laiskuma diidanaa in magaalada la xasiliyo amni la helo xasiloonin la helo laiskuma diidanaa laakiin istraatiijiyadii lagu heli lahaa ayaad moodaa inaan inaan la daraasaday hadday noqon laheeday factoreska ismaaciil uu sheegayo oo oo hadday si hufan u shaqeeyaan door ka qaadan kara amniga iyo hadday noqon laheedaba inaan daraasad lagu samaynba dadka hubka haysta inaan daraasad lagu samayn ilaa labaatan kooxa hubka haysata ujeedooyin kala duwanayna u haystaan dadba sidii geela iyo ariga ay u raacdaan ama beeraha ay u fashaanay hubka ay ugu noolyihiin oo daily lifekooda uu kasoo gala lama dejin istraatiijiyo ama farsamo lagu lagu wajahayo ma laga iibinayaa ma shaqooyina loo abuuraya o fursooyin shaqaa la siinaya ma laga fikirin marka anigu waxaan isleeyahay dawladoo dadaaleyso dadaal badan wadaa runtii ku sheegay brogramkan amniga oo gaamuray oo lix iyo labaatan jirsaday oo isaguna muddo dheer soo jiitamayo dawlado badan isbedeleyn marka mid ay fahamto boqolkiiba lixdan wax ka qabato ama boqolkiiba toddobaatan wax ka qabato soddonka u harana dawladda meesha laga qaadayo continuation uusan jirin waa ku raacsanayo injineerka wasiirka runtii arrimahaasoo dhamiba waa arrimo aad moodo inay u baahan yihiin in waxa dhacaya loola adkeysan karo waayo wa waxa la rabo in la sugaa ama muxuu ahay wa waa public securityga waa ila security waxaad moodaa weli inay isku qaldan yihiin ila securitygii yani wasiir la waardiyeynayo iyo xildhibaan la waardiyeynayo iyo generaal la waardiyeynayo iyo iyo public securitygo amni la isku halay kara in shacabka uu helo oo shacabkii iyo dadka amniga sugaya ay isku xiran yihiin in la helo way kala duwan tahay marka anigu waxaan qabaa in in in ay arrintu u baahan tahay in dib u eegid lagu sameeyo istraatiijiyada la adeegsanayo oo hubka lagu dhigay wa tahay aan soo gelina wasiirka haddaba si uga jawaabo ereygan ku saabsan barnaamijkan xasilinta waxaa laleeyahay dowladdu istraatiijiyadu ma laha waa uun ay iska bilaabeen iyadoo la qorshayn qaabka loo abaarayo sida dadka hubka looga dhigayo iyo dadka hubka haystaba waxa laga yeelayo marka wasiir aan ku siiyo fursadaad uga jawaabtid ood arrintaa ku sharaxdid cabdicasiis yaa yiri arrintaas istraatiijiyad ma laha dowladda martida barnaamij ku jirtana way ku doodayaan dad fara badan oo soomaaliyana waxay leeyihiin dowladdu istraatiijiye may samayn ku aadan barnaamijkan qaabkay u abaarayso waa dhaliilaha laydiin soo jeedinayo iyo dadka hubka haysta waxa laga yeelayo cabdicasiis hade waxay u baahan tahay horta waxaan saasiiska saxa markii laga hadlayo iyo wax dhab ah ayaa horta arrimahaas iyo dadku waxay u badan yihiin iyo la sheegi karaa kow magaaladan muqdisho shacabka jooga markaad weydiiso bisha barakeysanay ramadaan oo hadda gabagaba ah afarta isbuuc sida amniga loo sugay sida muxuu ahaa u yaraatay adihii marka laga reebo isbuucan oo runtii aada moodeyso inay muxuu ahaa laabeen qaraxyadoodii haddana muxuu ahaa dadaal ka socda iyo waxay la tahay waa midaan qarsooneyn runtiina shacabka muqdisho inaa weydiisaan iyo magaalooyinka sida hubabkii dadkii ku wadan jiray oo dhawamishaarka iyo qorihii waaweynaa xitaa ay ku jiraan madaxdii dalka oo la joojiyey muxuu ahaa wada socodkii dadka iyo ganacsasadii iyo sida loogu dabaaldegayo ciidda iyo ganacsiga waa meelaha laga garan karo horta calaamadaha amniga inuu soo roonaaday iyo in kale taas waa mid midda kale waxay tahay sideedaba dawladdu mudnaan gaara waa siisay madaxweynihii wuxuu iclaamiyey in maaragtay xaalad dagaal dalka ku jiro waxaa mxua golihii wasiiradu ansixin qorshe iyo istraatijiyad hay-adaha ammaanku ay muddo ka shaqaynayeen waana kan keenay in maanta ciidan isku dhafan oo hal hogaan leh ay magaalada ka howlgalaan awal waxaa dhici jiray ciidan boliisna aagaa la siin jiray nabadgud aag milatariga aag waxaa dhici jiray ciidanka nafkooda inay isku dhacaan siiba cashar laga bartay markaan waxaan isleeyahay soomaaliya dadaalkan waa mid horta soo bilowday muddo muddona socday hal maalin lagu xiri karo laakiin ani waxaan isleeyahay hadda meeshii ugu habbooneed ayay maraysaa oo shacabkii naftarkoodii ay kaalin qayb ka qaadanayaan waxaa u dambeysay daraad mar oo taliyihii muxuu ahaa amniga kooxda argagixisada in bakaaraha laga soo qabtay muxuu ahaa inta qof oo maalin walba isa soo dhiideysa dagaalkan isagana muxuu ahaa lagu laaynayo kooxahan maaragtay duulaanka lagu yahay oo soomaalida iyo ajaanibtana ka wada howlgeliya marka waxaan isleeyahay ani dadaaladaas oo socdo de waxaa la rabaa v o n dadaaladaasna ay sheegto kadibna un qaraxyada dhacay keliya aysan noqonin waxa maaragtay muhiimada gaarka ee muhiimada gaarka ay tahay bal sideen inta noo dhimana u wada shaqaysanaa sideen wax u hagaajinaa waa ismaaciil oo expert ah muddana kasoo shaqaynayay waa tusaalooyinka uu sheegaya waa wax muhiima xooraanka la badiyo wixii ay noqoto wax kahortaga la xoojiyo arrimahaas oo dhan waa arrimaha runtii ay hay-aduhuna aada ugu howlan yihiin muhiimna ah waa tahay laakiin waan soo gelinaya martidana saacad wasiir arrinta ku saabsan xasilinta iyo qorshahan hubka dhigistu dad badan oo magaalada muqdisho degan oo ama siyaasiyiin u badan ama caana ama dee ganacsato u badani way way qawadeen oo waxay dabcan ma garan karo sida iyagu danahay ka leeyihiin hadday noqon lahayd mid siyaasadeed iyo mid kale laakiin hadalhayn badan baa jirta oo dadka muqdisho qaarkood waxay u arkayeen arrintan inay tahay arrin khaldan oo dowlado horea isku dayey way suurogeli weyday marka istaraatiijiyada laydinku dhaliilaya ah inaan istaraatiijiye rasmiga laga dejinin dhaliishaasi way jirtaa soo maha wasiir maya ma jirto cabdicasiis arigana aad baad ugu soo celcelisay waxaa lagaa rabaa caddeema inaad keentid ama maaragtay muxuu ahaa warka aan kuu sheegayn inaad qaadato sababtoo ah istaraatiijiyad muddo laga shaqeynaya ayaa golo wasiire ka dooday ansixiyey koo iyo tobankii may qodobada iyo waxa ku qoran siday u qoran yihiinna waa kuusoo diri karnaa horenooda waad u aragtay fulinteeda marka marka haba yaraatee fulinteedan waa tan hadda lagu daba jiro oo kun iyo shan boqol ciidan inta meel la geeyey ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer isaga daba noqday wacyigelin loo sameeyey hal hoggaan ay leeyihiin hal meel ka howlgalaan ayaga dhexdooda aan wax khilaaf iyo dhibaato badan ka dhicin marka waxaasoo dhan waa wax cashar laga bartay howlihii hore haddana si wanaagsan u socda mida kale oo ah muxua dad siyaasadeynaya arrimahan in hubka laga dhigo in magaalada iyo hubabka weyn lagu marin in muxua magaalada amni noqoto soomaaliya oo dhanay dan u tahay qofkii taas kasoo horjeeda oo shaksiyaad ah ama rabo fawdadii hore inay ku jirto ama rabo staskooga dalka siduu yahay iyo aan waxba iska bedelin warkaas mar hore u dhammaaday sideedii februaary wixii ka dambeeyey waxa dhacay shacab iyo dowlad iswata waxa loo socdan waxay tahay in dhaqankii hore oo fawdada uu la bedelo marka cid qoriya aniga aan rabaa inaan haysto ama aan si sharci daro ku haysto ama aan uqiil loo yeelo ama warbaahin oo v o a oo kale ay saas uqiil ugu yeesho runtii waxna qabto ma aha ummadda soomaaliyeed shacabka weydiiye muqdisho aad bay usoo dhaweeyeen xasilinta aad bay uga hadleen aad bay raalli uga yihiin waa tahay v o a anoo ka tirsan wasiir haddii aan qeexo macnahaan anagu kama dhigna inaan barnaamij ka soo jeedno laakiin waxaanu had iyo jeer eegnaa dadku fikrada ay kala qabaan dabcan dhaliil haddii laydin soo gudbiyo inaadna ka jawaabtid oo wixii sharaxdayna waa waxaan platformka idiin siinayna wasiir marka si caddayntu waa sidaas barnaamijyadeenana waanu ka tabinaa in in isbeddel badan oo dhinaca barnaamijkana wadaan uu jiro laakiin haddana wixii critigeedu ku haya dhaliilo jire ee ku doodaya inaan istaraatiijirinna waa inaan idiin soo gudbinaa si idinkuna uga jawaabtaan waanad ka jawaabtay aan martida soo geliyo ismaaciil cismaan cabdicays waa mahadsan tahay horta wasiirkana waa sida uu sheegay aniga maaragtay kuma dhalisani oo dowladda inay hubka dadka ka dhigto waa wax ay dadka shacabka soo wada dhaweeyeen waana wax loo baahan yahay magaaladaas inuu hubka ka yaraado waxayna faa'iida ugu jirtaa kow shacabka labo waxay faa'iida ugu jirtaa sumcaddii iyo wejigii magaalada muqdisho magaalada muqdisho oo maaragtay meel walba qoray lala taagan yahay waa adkaanaysaa inay dad badan kusoo dhiiradaan gaar ahaan dadka raba inay maaragtay maalgashadaan magaalada muqdisho marka in dadka hubka laga dhigo oo hubka dhigas ay timaado waa wax loo baahan yahay waana wax la wada sugaayo waana wax laysku dayay inkastoo aan lagu guuleysan haddana in markaa la isku dayo waa waa wax loo baahan yaho waa waajib ah waaye dan dan dan danta dadka iyo dadalkan ay ku jirto haddii aan aan waxyar dib ugu laabto barnaamijka la dejiyey kun iyo shanta boqol oo ciidanka isku dhafana la sameeyey waa fikir aad u fiican oo maaragtay loogu talagalay maaragtay in magaalada lagu xasiliyo su-aasha marka aniga aan wasiirka weydiina waxay tahay kun iyo shanta boqol ma waxaa loogu talagalay xasilinta magaalada mase waxaa loogu talagalay hubka inay dadka magaalada ka aruuriyaan hadday taas ay jirtana xagee ka baxay marka kaalinkii ay lahaayeen sirdoonka iyo maxaan ku yidhahdaa counter intelligencega kaalinkii ay lahaayeen xagee ka baxda su-aashaasa rabaa wasiirka inaa waa ta wasiir haye
waa cusman aada umahadsan tahay ismaaciil runtii waa arrin muhiim ah arrintatan kun iyo shanta boqol waa howlgal oo si operationka magaalada muqdisho iyo xasilintiisa waayo ciidankii nabadsigida sidooda kale u howlgelayaan ciidankii booliiska oo howlgelayaan ciidanka milatariga aafafka maaragtay magaalada wixii ka baxsan hawshooda waa wataan tan waa wax mid kooban oo ah operationkan xasilinta magaalada muqdisho midda kalena waxay tahay weli dadka kan hub dhigid iyo hub la aruurinaayo iyo guryo la galayo hub laga aruuriyo horta maba jirte wixii waa waxa oo la siyaasadaynayo waxa hadda la go-aamiyey golaha wasiirada soo saaray oo dhaqangalkeeda socdana waxay tahay kow magaalada iyo jidaskeeda inaan hubabka wixii qori ak forty seven ka badan lala socon karin wixii ka badan cidda lagu arkana laga qaaday oo jidka maray qof gurigiisa hubkaasi si loogu tegay lagama qaadin oo hub aruurin noocaas weli fayskeedii lama gaari labo midda kale waxay tahay meelihii tuhun ka imaado ama garaasho lagu soo tuhumo wax qarax ama hub lagu sheego inay ciidankaas howlgalka ay tagaan saddex in muxuu ahaa dhacdo hadda ka dhacday oo kale muxuu ahaa kaaran oo dad loo qaybinayo raashin ee dhacday in dad hub wata intay imaadeen isku dayeen inay raashinka xoogaan loo yeertay ciidanka oo maaragtay xasilinta ka yimaade inay dhacdadii iyadana dadkii meeshii muxuu ahaa ay ka xasiliyaan marka horta howlgalku waa howlgal noocaasa marka inta yaroo la siyaasadaynayo lagu darayo maxaa hub loo aruurinayo sharciyadeeda iyo wixii weli waxaa lagu sii daray in qofkii rabo inuu hub haysto qasab tahay inuu magaalada ku marana inuu sharciyeeyo si muxuu aha loo ogaado marka waxaan isleeyahay arrintan waa arrin istaraatiijiyad oo runtii la rabo in muxuu aha xasilinta caasimadda fayskeeda koowaad ee noqoto fayska labaad iyo saddexaad oo wax loo gudbi doono weli la gelin waa tahay waxaan soo gelinay professor maxamed xasan professor haye waxaan rabnaa horta in in inaan qaadano wasiirkana u mahad celinayaa inaan horta doodayna waa constructive waa mid wax lagu dhisayo dawlad waa dawladayni ma aanu diidanin just waxaan rabnaa inaan contribute garayn haddii wax ka dhima yihiin marka arrinta waxaan ujeednaa haddii istraatiijiya la dejiyey istraatiijiyadiina aysan miro dhal noqon oo qaladaad uu ka yimid just in lagu noqdo uun waxyaabaha keenay daraasad lagu sii sameeyo oo operationka lagu noqdo waayo waxaan ka hadlayno waa runtiisa injineerka waa la dejiyey wax waliba waa suurtagal waxaana kama qabno anagu in in qof naga jecelayo muqdisho jooga ma jiro in magaaladani ay xasilooni hesho amni hesho kala dambayn hesho qof nooga firfircooni ma jirto laakiin waxaa kaliya oo laga hadlaya waxaa kaliya in shacabka ayaa aragtida shacabka ayaa ayaa wax lagu sixi karaa aragtida shacabka anigu outsider aan naha banaankaan joognaa fikirka dadku qabaan iyo fikirka aan qabno inaan dawladda u gudbino si aan dawladda iyo shacabka aysan u kala xirmin ma ahin dad oo constructive dood a wada oo dood wax lagu dumihaya wada laakiin waxaan ka hadlaynaahe waxa weeyaan un in in runtii lagu noqdo si dhimashada siiskiga loo yareeyo in in inaan in inaan la foojognaado lagu noqdo lagu noqdo xaggee wax ka qalloocdeen xaggee wax in in operationally and tactically in laysku noqnoqdo oo wixii la la la muxuu ahay si cilmiyeysan loo loo helaya ujeedada nabada waa tahay wasiir sida uu profesorku sheegay de qorshahan xasilintu dadka muqdisho rayidka markaad eegto in hubkii magaalada lala marayay wadooyinkii baabuurta yaacayay dabcan idaacaddeen xitaa warbixin muuqaal ay tabisay aad bay dadku usoo dhaweynaya in waxaas iminka ay joogsadaan laakiin su-aasha markasta soo noqonaysa ee barnaamijkana dabcan aan ku furay waxay tahay haddiiba ciidama intaas leeg magaaladii ay joogaan oo wadooyinkii muhiimka aada xidheen oo isu socodkii baabuurtii waxaasi maratay si weyn loo adkeeyey haddana qarax baa dhacaya oo baabuurkii qaraxa geenayay waddadiibuu soo maraya marka taasaa waxay dadku leeyihin isma qaadan karto taasaan u baahnayn sharaxaad idinka laydinka fadhiya oo aada sharaxdaan haddii wax kaldanayiinna khaladkii la sheego runtii markaad fiiriso hadda howlgal siduu u bilowday ilaa iyo hadda waa dareemi kartaayo muxuu ahaa in wax badan la qabtay ee qabsoomeen waa dhab waxaan waxaa laga shaqeynaya waa amni waxaa laga shaqeynaya waxay tahay dad rabo inay isqarxiyaan waa dad rabo amnigaad aad samaynaysa diidan waa dad raadinaya wax walba oo maaragtay duldaloola ah si loo ilaa saasay tahay haddana waxaa jira xarun oo muxuu ahaa ay ciidamada isku dhafku ka howlgalaan ra-iisul wasaaruhu ma mar walba oo qarax dhaco nusu saac gudaheeda taliyayaasha iyo iyo wasiirada amniga ayaa isu yimaada laga hadlaa qaraxa dhacay muxuu yahay sababtay ku dhacday maxay tahay sidee looga hortegi karaa dhacdo walbana cashar baa laga bartaa hadda dhacdada maka mukarama oo kale hadda maanta dhacday waa runtii mid muxuu ahaa hadda baaris ay socoto kaamerooyin c c t v magaalada maka mukarama la raadinayo meesha ay daloolkaas ka yimid oo gaarigaas uu ku yimid in la helo waayo waa tahay ismaaciil baan soo gelay ismaaciil maxay kula tahay adigu adaa sirdoonka lasoo shaqaynayay muddo in magaalada ciidamadu sidaas ay wadooyinka muhiimka ugu faafsan yihiin oo baabuurta baarayaan haddana in baabuur bartamihii meelihii ugu biisisanaa magaalada uu qarax ka geysanayo cabdicaziis waa mahadsan tahay nimankan xagjirka ah mar walba waxay adigu tallaabo ama labay kaa horeeyaan oo waxay ogaanayaan halkaa u shaqaynaysid iyo meelaha daciifka ka tahay xuraankoodaa badan meel wadada u joogo marka ina adiga ka xuraan badnaatid waa muhiim shabaab waxaa looga adkaan karaa xuraanka la badiyo waa hagaag waxaan siinayaa wasiirka wasiir marka qaraxyo dhacaan oo ay dhibaata dhacdo badanaa dowladdu cambaaraynta ka soko waxay raacisaa bulshada ay ugu baaqdaa in bulshadu hay-adaha ammaanka la shaqeeyaan bulshadu waxaad moodaa in ay idinka cagajideen qaarkood inkastoo inta badan ina ahayn oo ay qawadayaan qaabka dowladdu ammaanka oy leeyihin ammaankii annagana lama sugi karo markaa dowladdii lama shaqayn karno soo arrintaasi maha cillad haysata dowladdii iyo hay-adihii ammaanka runtii sideedaba ma aha dagaalkan dagaal oo ciidan oo iska soo horjeeda oo dagaalamaya waa dagaal kooxo doonaya inay wax walba muxuu ahaa geystaan waa kooxo shacabkii iyo ciidankii iyo dowladdii aan ukala saarneyn waa kooxo ay dhibayso amniga iyo nabadeyn marka dagaalka noocaas oo kale ah waa uu ka duwan kuwa kale shacabkana runtii dadaal fara badan bay sameeyaan markaan waa marka ugu wanaagsaneed oo shacabkii iyo amniga amnigu ay aada uwada shaqeynayaan hase yeeshee haddana waa dareemi kartaa shacab oo runtii ayaga nafsirkoodii la bartilmaameysanayo muxuu ahaa inay mar walbaba adkaanayso laakiin haddana soomaalida waa dad wada geystayaal ah ha noqoto ciidamada ha noqoto shacabki mar walbana waxaan isleeyahay horumarkan iyo dadaalada socdo waa kuwo mar walba cashar laga sii baranayo marka natiijo badan baan ka qabnaa in howlaha socda lagu guuleysan doono waa tahay gabagabadii haddaba midkiinba waxaan siinayaa wax daqiiqad ka yar aan aan ku hormaro professor maxamed xasan professor sida wasiirku sheegay dowladdan in ay amniga sugto waxay si weyn uga rabtaa taageero dhinaca shacabka shacabkana haddii qaarkood ay dareemaan in dowladdii aanay gacan siin taasi waxay tahay halis markaasi dadka haysata maxay kula tahay dadka muqdisho degan maadaama iminka dowladdii ay ku doodayso barnaamijkan xasilintu inuu shaqaynayo oo isbeddelna dadka ay dareemayaan sida adiguna aad sheegtay dadna ay sheegeen ma kula tahay dadka muqdisho inay markan barbar istaagaan dowladda si si buuxda hubkanna loo dhigo qaraxyadan iyo waxaan soo noqnoqonayna ugu dambeyn ay dowladda ugu guulaysato ma kula tahay heerkaas waktigan in la joogo professor maxamed
waa mahadsan tahay saaxiibadayna iyaguna waa mahadsan yihiin waxay ila tahay arrintaasi shacabka muqdisho waa ka go-an tahay waa isleeyahay shacabku hadday dhinac istaagaan waxbay tari doonaan ayaguna ay flexibility iyo xogta shacabka inay ururiyaan ayay ku khasban yihiin waa tahay ismaaciil hadalka dhinacaaga u dambeeya adigu waxaad ku doodeysay in dowladdan ay tahay inay dhinaca sirdoonka badiso oo xuraan badan ay samayso ma ma waxaad soo jeedin lahayd number tira ahaan miyaad soo jeedin lahayd in la badiyo sideed jeclaan lahayd dowladdu inay badiso xuraan siyaasi
kolley un hay-adda nabadsugidda kuma yara waxaa jira waxaa jooga dad badan oo khibrad weyn u leh dhinaca xuraanka hadday ahaan lahaayeen dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal laba intaba midda ugu muhiimsan oo aan rabay inaan kusoo gabagabay hadalkayga waxay tahay wax aada noogu shaqeeyo boqolkiiba konton aan dhihi karo waxaan ku heli jirnay xogaha gaarka ah oo boqolkiiba siddeetanna xogahaas ay noqon jireen kuwa saxa waxay ahayd oo aniga aan sameeyey number nine nine one sagaal sagaal hal oo ay shacabka soo wixi jireen oo ay noo sheegi jireen baabuurka ay ka shakiyaan taargadiisa meesha uu jooga islamarkiina loo loo diri jiray ciidan markaas heegan u ah oo la yihahda ciidanka nine nine one marka waxa igu maqaalaha nambarkaas hadda inaanu shaqaynaynin waxaan waxaan talo kusoo jeedin lahaa in nambarkaas mar kale dib looga shaqaysiiyo si loo helo kalsoonida shacabka shacabkan ay u helaan anonymousky ama maaragtay baqdid baa jirta oo maaragtay qof intuu ku yimaado kuma dhahay saas baa wejiga qofka inuu qarsado marka numberkaas in laga shaqaysiiyo si xuuraan badan loo helo ko labo in wacyigelin fiican la sameeyo oo shacabka iyo hay-adaha amniga ay noqdaan dad saaxiiba ah si ay kalsoonida shacabka dowladda ay u hesho intaas ayaan aan kusoo waa tahay ugu dambeyntii hadalka barnaamijka wasiirkaan siinaya wasiir qaraxyadan kolley dunida meel kastana way ka dhacaan soomaaliyana qeyb bay ka tahay sidaad idinku sheegteenna waa dadaaleysaan inaad joojisaan barnaamijkan xasilinteed wadaana waxaa jira ama dana siyaasadeed ha noqdaan ama dana kalea ka dambeeya dad diidan oo magaalada jooga oo ama ganacsatale ama siyaasiyiin leh iyaga kuwaasi inaad meel dhex isugu timaadaan oo barnaamijkan ka dhaadhicisaan ma samayseen haddii aad samayseen maxaad kala kulanteen guul iyo guuldarraba
sunanahay xaggaasiis runtii ku sheegay dowladdan waa dowlad runtii ka go-an tahay shacabka u dabqaanaysa runta guudna ka shaqaysanaysa cid looga aabayeelayo aysan jirin muxuu ahaa dowladdana waa cidda keliya loo siiyey sharciyad inay amnigana sugto hubkana sharci darrada ahna muxuu ahaa magaaladii aan lala harin muxuu ahaa amnigii nabadeentana cidda lagula xisaabtamayo waa dowladda taas waa taas marka haddii shaksiyaad ay jiraan diidan la arooriyo diidan in nabada la dhaliyo laba foodo taas waa waa bartamaadka waa laga soo gudbiyay taas waxaan isleeyahay waktigeeda waa dhamaaday dowladdana marnaba dhaqan hore iyo marabta inay ku noqoto taas waa dadaalkaas waa la wadayaa haddana shacabka noo kaashanayn waxaan isleenahay dadaalkan wuxuu noqon doonaa miro dhala waa tahay wasiirka wasiir aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan yiriisow injineer yiriisow iyo ismaaciil cismaan iyo profesor maxamed saddexdiinuba aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka waad mahadsantihiin intaasi ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda oo toddobaadkanna ku saabsanaa qaraxyada muqdisho ka dhaca iyo waxay dowladdu ugu guulaysan laadahay inay joojiso barnaamijkan waxaa ka qayb galay injineer cabdiraxmaan yariisow wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo muqdisho jooga ismaaciil cismaan ku-xigeenkii hore ee agaasimaha hay-adda nabad sugidda oo gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka jooga iyo rofeor maxamed xasan oo macalinka jaamacadaha muqdisho oo hogsna muqdisho ku sugan intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo